maanta waa waa maalintii labaad ee ololaha nadaafadda maaya baaqi maahirkaan waa jiibnay cabdikariin axmed mooge ee bulshada somalilanna de waa jiibtay halkaan aanu joognaa waa gacaldibaax fursad wanaagsan bay noo tahay inaanu shacabkii gacaldibaax kala qayb qaadanayno ololaha nadaafadda uu hogaaminayo gudoomiyihii waaxda gacaldibaax subeer ballagii daami korkiisii baan iminka qashinkii ka guraynaa de muwaadin kastoo reer somalilandna magaaladu doonaba ha jooga waxay mas-uuliyadda ka saaran tahay inuu nadiifiyo magaaladiisa uu qashinka ka guro marka sanadkani waa sanadkii isbedelka isbedelka bulshadu doonaysana waxa weeyaan qashinka iyo wixii xun oo dhanba in la iska nadiifiyo marka shacabka somalilan iyo gobolka maroodijeex iyo dadweynaha caasimadda ku dhaqanba waxaan ugu baaqaynaa inay nadaafadda joogteeyaan bilowgiiba waa tidda culimmadu ay ka qayb qaadatay ee sheekh dirir hogaaminayey tanna madaxweynihiiba isaguna maanta goobjoog ka ahaa oo uga mahadnaqaynaa inuu madaxweynuhu isaguna goobjoog ka noqdo uu horseed ka noqdo dee aad iyo aad baad umahadsantihiin shaqa inoo ballana halkan saaka iyadana waxaa nala joogtaa shirkaddii tulisom oo runtii qalabkii iyo wixii lagu shaqaynayey noo keentay aad iyo aad baan iyadana ugu mahadnaqaynaa aad iyo aad baad u wad mahadsantihiin maalkooda isu geeyaan waanan ogahay markay xoogooda muruqooda iyo maalkooda isu geeyaan inay taa samayn karaan halkan maanta degmada axmed dhagax horteeda ayaynu ka dhaqaaqi doonnaa innagoo oo markaa haddaynu nahay dadweynaha ku nool degmada axmed dhagax guusheenna ugu dambaysaa galabta aynu arki doonno oo ay noqon doonto degmadan oo nadiifa waanan ogahay dadka gobta ah ee degmadan ku nool markay soo baxaan ee isu geegeeyaan inay wax walba qaban karayaan maanta waxaan doonaynaa degmadani inay taariikh qorto taariikh ah inay maalin keliya ah tad degmada axmed dhagax ku nadiifsay oo aan loo baahan maalin labaad oo tan lagu soo noqdo marka laga yimaado in laysu geegeeyo oo dabeetna laga hortago qofka qashinka waddada soo dhigaya oo shirkadaha qashinku markaa marka maanta aynu caawinno aynu la nadiifinno inay ilaaliyaan qashinku inaanu waddada iman khamiista bil u dambaysa bisha soo socotana hawsha aynu qabanaynaa ay noqoto xaalxaal khamiista bisha saddexaad ee ugu dambaysana aynu weynaba waxaynu qaadno halkaynuu soconnaa halkaa weeye halkan waxaa la rabaa maanta halkaa marka laga dhaqaaqo ilaa galabta insha allahu tacaala inaynaan u kala tegin ilaa aynu hubinno in degmadani ay nadiif tahay oo qashinka nadiif ka tahay waxaa intaa noo raaca dadka reer axmed dhagax waxaan u sheegayaa habdhaqankooda markay wax ka beddelaan ayay degmadooduna nadiif ahaanaysaa kow bac dambe waxbaa ku ridan ha iibsan dukaanka lagu iibinaya bac soo sheeg sharcigaa qabanaya caagadda biyaha aad ka cabto la doono halka loogu talagalay waddooyinka alaabta aannu soo dhigno qof waliba ha ilaaliyo oo ha u ilaaliyo sidii oo uu gurigiisa hortiisa yaallo dhagaxyaan ciyaalku ku dhufan yaan la jebin yaan laga qaadin meesha dowladda hoose dhigto waxaa kaloo aynu rabnaa markaynu maanta shaqadeenna wadanno guddoomiyaha degmadu wuxuu ku amran yahay waddooyinka aan sugahayn ee xidhan inuu furo dadku waa inay gacan ku siiyaan wey geedka garawaaga laydhaa ninba intuu ka gaadha maanta isagana waa raacinaynaa waa jaraynaa waayo qashinka ugu badan isagaa inoo qabta halkan waxaynu ka dhaqaaqaynaa innagoo niyadsan innagoo awooddeenna aaminsan waayo maanta waad aragtaan waxa iskarogaalkaa inoo taagan